sidau ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o e da wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista rayidka soomaaliyeed waxaa maanta muqdisho duulimaadyada ku imaan jireen ka baaqsada diyaaradaha kale ah turkish airways khatar airways ethoobian airline falay dubay wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey v o e da wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxda dowladda soomaaliya isagoo xuseynaysan garanayn sababtay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga imaan jira muqdisho wuxuuna xuseyn ay la khisaabtami doonaan arrintan ayaa ka dambaysa kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay taasi oo la khariirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey idaacadda v o e da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimid sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkuna uu shaqaynayo
dareenka aad sheegaysa anigu ma aan fahmin ninka la yidhaahdo cabdiqaadirow laakiin boodku waa furan yahay waa la shaqeynayaa diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale nairobi waa la aaday goboladu waa u furan yahay boodku waa shaqeynaya waa la furan yahay
laakiin diyaaradihii imaan jiray turkish ethoobiya khatar iyo falay dubayba way baaqdeen sababtu maxay ahayd ayagaa la weydiinaya waxay u baaqdeen waa wax lagala xisaabtamayo laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan hay-addii duulisa ee wasaaraddii gaadiidka maxay idinla wadaageen oo ogtihiin
annaga wasaaradda gaadiidka diyaaradahaasna waxbada lama wadaagin ayagaan ka suganaa jawaab sababta ay u baaqdeen laakiin wasiir waxaa jirtay digniin safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la khariirtay taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada marka digniintan maxay ku salaysneed walaaqan soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen firi anaga waxa weeyaan waxaa la yidhahda dowladda soomaaliya lama yidhahdo safaaradda maraykanka dowladda soomaaliyana muxuu ahaayey wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento inay dhibaato dhici karto agaga ay ka dhici karto ogta waa la keenaa waana loo digaa marka annaga wax xaggeeya ka yimi ma ahayn mana aanaan la wadaagin diyaaradahaas xog noocaasa iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonto awgeed
marka ma waxaad leedahay wax khatar amniyahoo jiray oo garoonka muqdisho ma jirin marka laga reebo uun maaragtay warka safaaradda nairobi maraykanka maya ma jirin ma jirin wasiir hadduusan culays intaas la eg jirin diyaaradaha maxaad u qancin weydeen inay yimaadaan
diyaaradaha ma intaanu xarig u turnaan koorta soo qabanaan soo jiidnaa sidaan u keenaa diyaaraddu waday transit ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd cabdishabaaba oo ay ku baaqatay halkaas ayada ayaa la weydiinayaa sababta ay u baaqatay iyo sababta ay u imaan weyday iyo sababta ay rukaabkii muxuu ahaaye ay u dhibaatoodeen
waxaad ii sheegtay inay jireen duulimaadyo kale oo gudaha ah iyo iyo qaar gobolka la duulay sida nairobi oo kale ma si caadi bay u shaqeynayeen kuwaas si caadi ushaqeynayaan wax dhibaatay ma jireen waan gartay hadda garoonka xaaladiisa shaqo ood ii sheegtay inaad dhex joogto bal sawirka bixi garoonku muxuu ka duwan yahay maalmihii lasoo dhaafay ma dareemaysaan in cabsi uu saameeyo waa la dareemayaa cabdiqadirow inuu muxuu ahaay uu jiro falal iyo muxuu ahay maadaama ay tahay maanta maalintii ugu dambeysay bisha ramadaan dadka badankooda ay fasax ku jiraan diyaaradahaasna ay baaqdeen oo dadkii imaan lahaa ayna muxuu ahaye imaanin garoonku waa iska maran yahay laakiin guud ahaan shaqadu waa socotaa xaaladuna waa caadi